waa mahadsan tahay soomaaliya wuxuu gumaystihii ugu horreeyey soo caga dhigtay sannadkii kun shan boqol shan iyo tobankii laga soo bilaabo xilligaas ilaa maantana wuxuu dalku wajahayaa dagaal toos ah iyo hagaardaamooyin dahsoon oo marna wada socda marna kala socda kuwaasoo looga dan leeyahay sida ay aqoon-yahanadu sheegayaan in ummadda lagu addoonsado laguna mulkiyo dalkeeda maalkeeda iyo munaafacaadkeedana lagu maroorsado kun sagaal boqol iyo lixdankii xorriyaddii oo gumaystuhu siiyey soomaaliya waxay inta waxgarataa u arkaan mid dhalanteed ah arrintaasina waxaa uga markhaati kacaya waaqica jira iyo xaalka oo waddanku ku sugan yahay xilligan waddanka waxaa ka dhisan dowlad uu shisheeyuhu dhistay kuna dhaqanta qawaaniintiisii waxaana jooga ciidamo shisheeye oo isugu jira gumaystihii hore ee caddaanka ah iyo kuwo afrikaan calooshood ushaqaystayaal ah in badan oo ka mid a siyaasiyiinta soomaalidu waxay qabaan in horumarka dalka waxaa hortaagan ay yihiin qolyaha isku magacaabay beesha caalamka kuwaasoo isku aqoonsan deeqbixiyaasha ugu weyn ee soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalk ah ayaa xusuus qorkiisa ku xusay in sanad weliba markay ugu yar tahay lacag dhan hal bilyan oo dollar lagu bixiyo magaca soomaaliya haddana aan lagu dhisin iskuul cisbitaal iyo xitaa hal kilomitir oo waddo ah inta ugu badan lacagahaasna waxay ku luntaa safarro iyo gacan dhexe wuxuuna tilmaamay cadquureedka ay bixiyaan reer galbeedku inuu yahay gumaysi casri ah sidoo kale wuxuu caddeeyey in kooxahaasi aanay oggolayn inay soomaaliya faraha kala baxaan si ay dalkooda u dhistaan duulaanka casriga ah ee maanta ku socda soomaaliya uuna majaraha u hayo maraykanka ayaa soo bilowday horraantii shagaashameeyadii kadib markii ay duntay dowladdii shuuciyadda ahayd ee soomaaliya ka calan wallaynaysay muddadii kow iyo labaatanka sano ahayd bishii abriil kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii maraykanka ayaa ka faa'iidaystay macluushii iyo gaajadii cagabararka wadatay ee ka qaraxday geyga soomaaliya kana dhalatay dagaalada sokeeye ee qabaa'ilka dhex marayay kuwaasoo asalkoodu waa colaadaha e uu shisheeyuhu ka soo maleegay shirarka ah uu dibadda ugu qabanayay hogaamiyaasha jabhadihii ka soo faalalay ethoobiya ee markii ay dumiyeen dowladdii isku qabsaday madaxtinimada waddanka wakhtigaasna waxay lababoglayntu gaartay in la yidhaahdo calinagar leh caydiidnagar leh maraykanka ayaa bilaabay sida uu sheegay dadaallo uu ku samata bixinayo soomaaliya waxaana goortaas la aas-aasay unisom iyadoo la cuskanayo qaraarka tirsigiisu yahay toddoba boqol konton iyo kow ujeeddaduna waa in soomaaliya gebi ahaanba gacanta lagu dhigo lana geliyo gumaysi cusub balse waxaa boor laga dhigtay dadkana loo sheegay in unisom ay howsheedu tahay iskudubaridka iyo agaasinka gargaarka ay dunidu ugu gurmanayso dadka ay gaajada iyo dagaaladu saameeyeen maadaama aan ummadda laga waayeyn dad waxgarad ah oo yaqaana godadka shaxda siyaasadda shisheeyaha waxaa dhacday in qorshaha unisom ay ka hor tageen dhinacyo kala duwan oo ka ajooday xadgudubyada shisheeyaha kuwaasoo isugu jiray jihaadiyiin hogaamiyayaal qabaa'il iyo bulshooweynta soomaalida haba ugu badnaadeen kuwa muqdishe waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuu bishii disembar ee kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ansixiyey qaraar oo tirsigiisu ahaa toddoba boqol sagaashan iyo afar kaas oo waddamada xubnaha ka ah golahan u oggolaanaya inay isticmaalaan waxay ku sheegeen tallaabo kasta oo lagama maarmaan u ah abuurista jawi suuro gelin kara howlahooda soomaaliya taasoo micnaheedu yahay in waddanka laga xayuubiyey madax bannaanidii dowladnimo dal kastaana uu faragelin karo haddaba maalin kadib ansixinta qaraarkaas madaxweyne buushkii hore ee maraykanka ayaa si cad u sheegay in ciidamada lugta ee maraykanka ay ka howlgeli doonaan soomaaliya si ay u ilaaliyaan wuxuu ugu yeeray dadaalada caalamiga ah ee halkaa ka socda howlgalkaasina waxaa loo bixiyey magac calaakood iyo maaweelo ah oo ahaa operation restor hob howlgalkii rajo soo celinta duulaankaasi oo awalkiisii ah mid yacyacood ah oo aan la soo bislayn ayaana fashil iyo guuldarro ku dhammaaday afartii bishii maarij kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii markii la jebiyey ciidanka unisom kuwaasoo dalka ka hunyucsaday iyagoo aada u liita midadka askartoodan lagu jiiday waddooyinka caasimadda ee muqdisho intaas ka gadaal wuxuu maraykanku hoggaanka duulaanka dib ugu celiyey unisom balse wuxuu mar kale soomaaliya ku soo rogaal celiyey asagoo madax ka ah isbahaysi cusub oo loo bixiyey unified taski force loona soo gaabay unitaf kaas oo ka koobnaa afar iyo labaatan dal ciidamadii shisheeye ee soomaaliya joogay waxaa xilligaa lagu qiyaasay soddon iyo toddoba kun oo askari waxay ku sugnaayeen koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxayna gacanta ku hayeen boqolkiiba afartan ka mid a dhulka soomaaliya howlgalkaas ayaana ahaa mid ay hadba hoggaankiisa isku wareejinayeen madax dhowr ah lix iyo labaatankii maarij kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxaa loogu yeero golaha ammaanka ayaa ansixiyey qaraar kale oo tirsigiisu ahaa siddeed boqol toban iyo afar kaas oo si waafaqsan cutubka toddobaad ee axdiga qaramada midoobay dhigaya in la ballaariyo howlgalka yunisom oo lagu soo daro dib u soo celinta dowladdii iyo kala dambayntii sida ay sheegeen soomaaliyana waxay u aqoonsadeen dal aan dowladu ka jirin oo maamulkiisa la hoosgeeyey qaramada midoobay xilligaas ilaa maantana waxaa jooga ciidamo shisheeye oo magacyo kala duwan sii qaatay sida amisom admis iyo isom waddankana waxaa lagu dhaqaa jabtar seben sida ay qirayaan maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore dowladda federaalka iyo xasan sheekh maxamuud oo hadda hogaamiye ka ah dowladda federaalka oo ay weli gacanta ku hayaan qaramada midoobay iyo maraykanka
dalkan wuxuu ku jiraa jabtar seben weli jabtar seben annagu kamayna bixin haddii annagu aan isqaban weyno oo xildhibaanadu isqaban waayaan oo guddoonkii la qaban waayo oo madaxweynuhu noo qabsoomi waayo oo dowlad goboleedii noo qabsoomi waayaan waxaa khasab ah in beesha caalamka ee garbaduub noo qabato waa haddii weli danna laga leeyahay duruufaha xunxun ayaa wuxuuna gaarsiiyey caalamka maanta tuulada noqday jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxaa la yidhahda jabtar seben inna lagu maamulo dalalka dhan xubinay ka yihiin xubnaan ka nahay si aan loola dhaqminaana loola dhaqmaa si si u fiican waa tahayoo gargaar iyo wanaag iyo kaalmo iyo wax badanoo ummadda soomaaliyeed badbaadinaa lagu xelay laakiin dadku uma noola inay wax cunaan bes uma noola maalin walba inay gacanta noo hoorsanaato sax maaha isma biili karaana biilka hala siiyo inna la yidhaha sax maaha jabtar sabanaa lagu maamulaa go'aan ma laha maalin walba go'aanka waa loo gaaraa kaas looma ogola xagga uma safri karaan kuwa ayaga ka mid ahaaye muxuu aha diyaaradaha ma raaci karaan kuwa ayaga ka mid ahay muxuu ahaaye amnigooda ma sugi karaan hala garb istaago amniga hanala sugo inna la yidhaha sax maaha dadka soomaaliyeed ha ogaadeen jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxaa la yidhaha jabtar saban inna lagu maamulo hadday saacideen gaaladii saraaca keenaysay sala allaahu neebige haddii sawjar laaga doortee
tan iyo xilligii ay jabeen isbahaysigii maraykanka iyo qaramada midoobay ee yunisom yunitaf waddankana ay ku soo rogeen xeerka lambarka toddobaad ee gumaysiga duulaanku wuu socday waxaana isbeddelayay oo keliya dalalka ay ciidamada shisheeye ka kala socdaan balse siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo talo ahaanba waxaa hogaaminayay qaramada midoobay maraykanka iyo midowda afrika